halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaa horay u sii soconaya kitaabkii yexesqeel oo isagu ahaa wadaad inkastoo uusan hawshii wadaadnimada qaban maxaa wacay waxaa maxbuus ahaan loogu kaxaystay dalka baabiloon waxaa laga doonayay yexisqeel inuu dembiilayaasha u digo oo aanay dembiyadooda ku dhiman haddii aannu u digin oo dembiyadooda ay ku dhintaan rabbigu wuxuu leeyahay dhiigga sharroowyada waxaan weyddiisan doonaa nebi yexisqeel waayo wuxuu ka gaabiyey inuu u digo si ayan u dhiman markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayaddii labaatanaad ee cutubka saddexaad taasoo mufasiriinta qaar ay u macnaystaan in qofii hoos uga soo degi karo jegadiisii masiixinimo ee nimcada lagu badbaadiyey waxaanan garannay intaasu ay tahay waxyaabo qorriinka uusan ina baraynin wakhtigaas isaga ah yixisqeel wuxuu ku hoos noolaa sharciga ama kitaabka tawreedda oo noloshii dadkii waagaasi waxaa lagu eegi jiray ficilladooda xaqnimo ee ay sameeyaan mararka qaar ficillada xaqa ah ee shakhsiga yixisqeel oo kale ah ayaa wanaagsan oo waxaa lagu xukumayaa hadba sida ficilladiisu ay noqdaan ama ay yihiin waxaa dhacaysa in mararka qaarkood wareer iyo xiisado daran aawadood inuu dariiqii rabbiga ka weecdo iyana waa loo xukumayaa waxaana had iyo goorba tijaabadu ay imaanaysaa dhammaadka noloshiisa si loo ogaado inuu ahaa mid ka mid ah carruurtii ilaah iyo in kale maanta aniga iyo adiga dhegaystahayaga ahba waxaannu nool nahay wakhtiga nimcada waxaana xaqnimada loo eegayaa si ka duwan sidii berigii hore ee sharciga lagu socday loo eegi jiray waxaa laynagu badbaadiyey nimco ku timaada rumaysad sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma cutubka afraad aayadda shanaad waa baalka laba boqol laba iyo toddobaatan ee axdiga cusub waxaana qorninka uu leeyahay sida tan laakiin kii aan shaqaysan ilowsa rumaysta kan xaqa ka dhiga kuwa aan cibaadada lahayn rumaysadkiisa waxaa lagu tiriyaa xaqnimo haddaba rumaystaha dhabta ahi ayaa weliba dembaabi kara laakiin si ulakac ah dembi uguma sii jiri karo ama kuma noolaan karo dembi waayo yooxanaa ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka saddexaad aayadda sagaalaad sida tan ku alla kii ilaah ka dhashay dembi ma falo maxaa yeelay ilaah dabeecaddiisu way ku sii jirtaa isaga oo ma dembaabi karo waayo wuxuu ka dhashay ilaah waa xagga ruuxa ee dadka qaarkii markii ay maqlaan weedha ah ilaah buu ka dhashay way buunbuuninayaan waxaanay ka dhigayaan qofka masiixiga ah sida mid dembaabay hase yeeshee waxaa loola jeedaa xagga ruuxa waayo sida ku qoran kitaabka axdigii hore ilaah wuxuu neeftii nolosha kaga afuufay aadan sanka marka waxaa aadan ku jiray ruuxii rabbiga hase yeeshee aadan wuu dhintay waxaana innaga oo dhan laynagu soo nooleeyey rumaysadka masiixa oo ah aadankii labaad marka qofka masiixiga ah ee sida dhabta ah u rumaysan masiixa haddii uu dembaabo dembi kuma sii socon karo waayo waxaa ilaah u sameeyey qaab lagu soo celinayo qofka waayo waxaannu ilaah agtiisa ku leennahay dhexdhexaadiye waxaanan isaga ugu soo dhowaan karnaa innagoo qiranna dembiyadeenna inaga dhaca ama aynu galno waayo yooxanaa ayaa wuxuu leeyahay haddii aynu qiranno dembiyadeenna isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan hase yeeshee yexisqeel wuxuu halkan uga hadlayaa dembiyada mas-uuliyadda saaran beeldaajiyaha markay joogto dhallinyarada oo horay soomaalidu ay u tiri labaatan jir intuu geed ka boodo ayuu tale ka boodaa beeldaajiyaha ayaa laga doonayaa hanuuninta udigista iyo talabixinta bulshada unugyadeeda kala duwan si bulshadu ay ugu noolaadaan nolol istaahisha ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatan eegaynaa cutubka saddexaad aayadda laba iyo labaatanaad ee kitaabkii yixisqeel waxaana qoran sida tan oo gacantii rabbiguna halkaasay igu kor saarnayd oo wuxuu igu yidhi kac oo bannaanka u bax halkaasaan kugula hadli doonaaye markii hore ee muuqaalka uu arkay kadib wuxuu u soo noqday dadkiisa oo toddoba maalmood buu la joogay wuxuuna u sheegayey sida ay ilaah uga fogaadeen dabeetana mar kale ayaa ilaah uu u muuqday waxaana loo sheegay inuu dadka ka soo dhex baxo haddaan horay idinku sii wadno ayaa qorniinka wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka yixisqeel cutubka saddexaad aayadda saddex iyo labaatanaad sida tan markaasaan kacay oo bannaankii u baxay oo bal eeg waxaa halkaasi jirtay ammaantii rabbiga taasoo u eg ammaantii aan webi kabaar agtiisa ku arkay oo aniguna wejigan u dhacay haddaba marar badan ayaa lagu arkayaa kitaabkan ammaantii rabbiga oo muuqanaysa marka aan su'aal idin weyddiiye waa maxay ammaanta lagu soo qaadanayo kitaabkan dadka qaar baa waxay yidhaahdaan waa shay aan la arki karin taasina ma shaqayso waana aragti qaldan ammaanta kitaabkan looga hadlayo waa shay saamaynaysa shanta dareeme ee bini'aadanka ammaantu waxay leedahay ballac oo weliba waa dheer tahay oo waa afar gees ama wareeg haddaba waxaan kaloo rumaysanahay in ammaanta ilaah aan la qiyaasi karaynin oo zabuurlaha ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka sagaal iyo tobanaad aayaddiisa koowaad sida tan samooyinku waxay sheegaan ammaanta ilaah cerkuna wuxuu muujiyaa sancadii gacantiisa marka ay sidaas tahay ammaanta uu halkan inagu siinayo yixisqeel ayaan la qiyaasi karin mar kale ayaa zabuurluhu leeyahay sida ku qoran zabuurka siddeedaad aayaddiisa koowaad sida tan rabbiyow sayidkaygiyow magacaaga dunida oo dhan ku fiicnaa waayo sharaftaadii waxaad ka sarraysiisay samooyinka nebi daniyel ayaa isna wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka daniyel oo isaga lagu magacaabay cutubka shanaad aayadda siddeed iyo tobanaad sida tan boqorow ilaaha ugu sarreeyaa wuxuu aabbaha nebukadnesar siiyey boqortooyada iyo weynaan iyo ammaan iyo derajo magaca rabbiga ayaa lagu xidhayaa ammaanta iyo sharaftiisa yaxisqeelna wuxuu arkay ammaanta ilaah weli waxaynu ku jirnaa isla cutubka saddexaad waxaanan eegaynaa aayadaha afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan waxaana qoran sida tan markaasaa ruuxii i soo galay oo cagaha igu taagay wuuna ila hadlay isagoo leh tag oo gurigaaga isku xidh laakiinse wiilka aadamow bal ogow xarkaa laguugu xidhi doonaa oo adna waad ku xidhnaan doontaa oo dadka dhexdiisana uma aad bixi doontid fasirka caadiga ah ee aayaddanu ay leedahay waxa weeye in cadowga uu xirxiri doono yexisqeel si ay guriga uga saaraan laakiin yexisqeel ma uusan doonaynin inuu dibadda uga baxo guriga oo inkastoo ay xirxireenna wuxuu ku adkaysanayaa inuu sii joogo haddaba intii uu wakhtigii isaga lumin lahaa hadal ayuu yexisqeel bilaabayaa inuu ficil ka dhigo masaalka la siiyey guriga ayuu aaday oo hoos ayuu isaga soo xidhay muxuu haddaba sidaasi u samaynayaa wuxuu sidaas u samaynayaa waxa weeye inuu u muujiyo reer banu israa'iil inay yihiin qoon caasiyiin ah weli waxaannu ku jirnaa ama horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal kitaabkii yexisqeel cutubka saddexaad aayadaha lix iyo labaatan ilaa toddoba iyo labaatan waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo carrabkaaga dhabxanigaagaan ku dhejin doonaa si aad carrablaawo u noqotid oo aanad iyaga mid canaanta ugu noqon waayo iyagu waa reer caasiyoobay laakiinse markaan kula hadlo afkaagaan furi doonaa oo waxaad ku odhan doontaa sayidka rabbiga ahu sidaasuu leeyahay kii wax maqlaa ha maqlo oo kii diidana ha diido waayo iyagu waa reer caasiyoobay hawshii yexisqeel waxay ahayd inuu yidhaahdo oo keliya rabbigu sidan iyo sidaas buu leeyahay waxaan kaloo ka akhrinaynaa kitaabkii yexisqeel cutubka labaad aayadda toddobaad in lagu yidhi yexisqeel oo adigu waa inaad erayadayda iyaga u sheegtaa hadday maqlaan iyo hadday diidaanba waayo iyagu waa kuwa aad iyo aad u caasiyoobay hawshiisu waa inuu u geeyo dadka hadalka ilaah mararka qaarna wuxuu noqonayaa sida mid aan hadli karin wuxuu siinayaa oo dadka barayaa hadallada ilaah markii ilaah uu soo amro marka kalena wuu iska aamusnaanayaa waxaannu cutubkii saddexaad ku soo barannay in reer banu israa'iil ay caasiyiin ahaayeen iyo in nebi yaxasqeel la weyddiisan doono dhiigga sharrowga haddaannu u digin taasina waxay bannaanka keenaysaa in beeldaajiyayaashu ay ku qasban yihiin inay dadka uga digaan waxyaalaha sharka leh oo dib dambe ay uga shallaynayaan kuweenna wacdiyaasha ah ee ah beeldaajiyaasha ayaa mas-uuliyad baaxad weyne ay ka saaran tahay inay dadkooda uga digaan cawaaqib xumada noloshooda haysata haddaan la soo raacin injiilka masiixa ee ifiya toobiyaha nolosha haatanna waxaannu idin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka afaraad iyo weliba kan shanaad oo isku hal cashar ah cutubyada afar iyo shan ee kitaabkii yexisqeel ayaa waxaa ku qoran calaamado iyo ficillo ku taxalluqa masaalo ay tahay inuu dadka u sheego wakhtigan yeruusaalem weli lama burburin oo nebiyadii beenta ahaana waxay dadka u sheegayaan in nabadi ay imaanayso oo waxay leeyihiin yuhuuddii baabiloon loo kaxaystay kol dhow bay ku soo noqonayaan dhulka laakiin yexisqeel wuxuu adkaynayaa hadalladii nebi yeremiyah oo isaga uu u sheegay inaanay soo noqonaynin iyo weliba in yeruusaalem la burburin doono nin taariikh qore ah ayaa waxa uu yidhi waxaynu iminka ku jirnaa wakhtigii nasashada laakiin ma ahan wakhtigii nabadda markii aad eegto buu yidhi taariikhda adduunka waxaa dhacday in ka badan shan iyo toban kun oo dagaallo ah waxaana la galay heshiisyo gaaraya ilaa iyo siddeed kun welibana lixdii boqol ee sannadood ee la soo dhaafay ayaanay dadku helin nabad in ka badan saddex boqol oo sannadood waxay taasu u muuqataa inay saddex boqol oo sannadood dagaalamayaan saddex boqol oo sannadoodna ay nasanayaan ama laisku diyaarinayay dagaal soomaalida qudheeda ayaa dagaalka lagu yaqaan oo mararka qaarkood waxaa dagaalama qabaa'ilo is leh oo waxaan maqlay in nin gabyaa ahi uu gabiyey ama gabay tiriyey mar ay qabiilkiisa dagaal uu ka dhex aloosmay wuxuuna tiriyey gabaygii caanka ahaa ee uu halkudhegga uga dhigay wartalow colka jooja ama joojiya rasuul bawlos ayaa isna wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer tesalonika cutubka shanaad aayadda saddexaad sida tan markay leeyihiin waa nabad iyo salaamaad kolkaasaa filasho la'aan halaaggu u qabsan doonaa sida fooshu naag uur leh u qabato iyaguna sinaba ugama baxsan doonaan dagaalladu wax aan waxba ahayn ayay ka bilowdaan waxaana ku baaba'a dad aan fara yarayn waxaana lagu naafeeyaa intoo kale waxaan markaasi idiin sheegayaa in dunidu ay leedahay hal qof oo amiirka nabadda ah waana ciise masiix haddaan intaasi ku dhaafo horudhicii koobnaa ee cutubkan afaraad ayaannu haatan ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa ee aynu ku bilaabayno oo ah xukunkii yeruusaalem yoxisqeel wuxuu dadkaasi u muujinayaa inaanay nabad helaynin oo yeruusaalemna la burburin doono haddaan idiin bilowno cutubka afaraad ee kitaabkii yexisqeel ayaannu eegaynaa dhegaystayaal aayadda koowaad ee baalka kun kow iyo afartan waxaana qoran sida tan wiilka aadamow xabbad leben ah soo qaad oo hortaada dhig oo waxaad ku dul taswiirtaa magaalo taasoo ah yeruusaalem waxaa lagu leeyahay waxaad soo qaaddaa xabbad leben ah ama bulukeeti ah waana isla sidii dadkii waagaasi ay wax u qori jireen khaasatan reer baabiloon oo lagu yaqaanay inay derbiyada iyo buuraha wax ku dul qoraan dhagxaan wakhtiyadan dambe la helay ayaa muujinaya qoraallo kala duwan oo ay dadkii waagaasi ee reer baabiloon ay qoreen maxaa haddaba yexisqeel labanka ugu dhex sawirayaa yeruusaalem waxba ka garan maayo waxa bulukeetiga loogu qorayo yeruusaalem waxaanse garanayaa in bulukeetiga ama labanka haddana uu jebin doono waxaana taasu ay ka micno tahay in yeruusaalem la burburin doono haddaan xigashada kitaabka halkaasi idinka sii wadno ayaannu hoos ugu daadegaynaa aayadda saddexaad ee cutubka afraad waxaana nebigu uu leeyahay sida tan soo socota oo weliba birtaawo soo qaad oo waxaad ka dhigtaa derbi bir ah oo adiga iyo magaalada u dhaxeeya oo wejigaagana waxaad u sii jeedisaa xaggeeda oo iyana waa la weerari doonaa oo adiguna waa inaad iyada weerar u dhigtaa oo taasu calaamad bay u noqon doontaa reer banu israa'iil yexisqeel wuxuu soo qaadayaa birtaawe wuxuuna kala dhex gelayaa isaga iyo sawirka yeruusaalem ee labanka ku dhex sawiran waxaanay taasu u taagan tahay in magaalada yeruusaalem iyo ilaah derbi u dhaxeeyo marka ay sidan tahayna waxaa bannaanka imaanaya in magaalada ayan ka waabanaynin burbur waana masaal la yaab leh oo dadka wax loogu sii sheegayo calaamadda lagu qoray labanka ayaa muujinaysa in yeruusaalem la hareerayn doono oo calaamadda labaadina waxay noqon doontaa sida ciqaabta rabbaaniga ahi u xanuun badan tahay oo dadku u dhibtoon doonaan calaamadda saddexaad ayaa iyana muujinaysa in dhibaato dheeraad ah ay yeruusaalem fuuli doonto waana calaamadda kibista la halleeyey sida aynu ku arki doonno aayadahan xiga sida ku qoran kitaabkii yexisqeel cutubka afaraad aayadaha sagaal ilaa saddex iyo toban ee baalka kun laba iyo afartan ee axdigii hore waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan soo socota oo weliba waxaad soo qaadataa sarreen iyo shiciir iyo digir iyo misir iyo haruur iyo heed oo kulligood isku weel ku shub oo kibis ka samayso oo maalmaha aad dhinaca u jiifto intay tiradoodu tahay in la eg oo ah saddex boqol iyo sagaashan maalmood waa inaad cuntaa oo cuntada aad cuni doontana waa inay ahaataa mid la miisaamay oo maalintii labaatan shaqal ayaa kuu go'an oo waa inaad goor ka goor cuntaa oo biyahana waa inaad qiyaas u cabtaa oo waxaa kuu go'an hiin lix meelood loo dhigay meeshiis oo waa inaad goor ka goor cabtaa oo cuntadaadana waxaad u cuntaa sida kibis shiciireed oo kale oo waxaad ku dubataa xaar dad iyadoo ay indhaha ku hayaan oo rabbigu wuxuu yidhi sidaas oo kale ayaa reer banu israa'iil kibistooda nijaasowday ugu dhex cuni doonaan quruumihii aan iyaga u kaxayn doonaba haddaba amarkan waa mid badankeen ku adag laakiin aad iyo aad buu ugu adkaayay xisqeel inuu raaco waayo isagu wuxuu ahaa wadaad oo weligiiba ma cunin wax aan daahir ahayn wuu ka cudur daaranayaa oo wuxuu leeyahay iminka sida ku qoran isla kitaabkan yixisqeel cutubka afaraad aayadda afar iyo tobanaad sida tan markaasaan idhi sayidow rabbiyow bal eeg naftaydu weligeed ma ay nijaasoobin waayo tan iyo yaraantaydii iyo ilaa haddada tan marnaba ma aan cunin wax bakhtiyey ama wax bahal bakhtiistay toona oo hilib karaahiye ahuna innaba afkayga ma gelin haddaba waxaa amarkaasu u ahaa calaamad rabbiga ka timid oo quseeya abaarta ku dhici doonta dadka iyo sida baabba'a yeruusaalem uu noqon doono inkastoo nebiyadii beenta ahaa ay lahaayeen dhibaato la arki maayo oo welibana dadka baabiloon ku maqan way imaanayaan ayaa yexisqeel wuxuu sii sheegayaa haatan in xaalku sida uu yahay uu ka sii xumaan doono waxaana dhibaatooyinkan oo dhaniba ay sharaxayaan dhibaatida soo socota iyo naxdinta waxaa haddaba intaasi aynu ku ekaynaynaa cutubkii afraad oo aynu soo koobnay inkastoo weliba uu gaabnaa qudhiisa waxaana sii soconaya in dadka reer banu israa'iil calaamad iyo mas'alooyin lagula hadli doono waxaanan si dawaale ah idinku bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka shanaad ee kitaabkii yixisqeel haddaan meeriska cutubkan idiin bilowna ayaa waxaa ku qoran kitaabkii yixisqeel cutubka shanaad aayadihiisa kow ilaa saddex sida tan wiilka aadamow seef af badan soo qaado oo sida mandiisha ra'iislaha ugu isticmaal oo waxaad ku xiirtaa madaxa iyo garka oo markaa kafado soo qaad si aad timaha ugu miisaantid oo kala qaybi timaha saddexdooda dalool dalool magaalada dhexdeeda dab ku gub markii maalmaha weerarku ay dhammaystirmaan oo haddana waxaad qaadataa dalool kale oo magaalada hareeraheeda seef la dhac oo daloolka saddexaadna dabeesha ku kala firdhi oo aniguna seef baan ka daba qaadan doonaa oo weliba waxoogaa yarqaad oo daraftaada gunnud oo haddana kuwaas qaar ka qaad oo dab ku dhex tuur oo dab ku gub oo iyaga dab baa ka soo bixi doonaa wuxuuna wada gaari doonaa reer banu israa'iil oo dhan haddaba dhegaystayaal dhowr waxyaabood ayay ahayd wixii laga doonayey inuu sameeyo waxaana ugu horreeya in marka hore uu garhka iska xiidho isagoo soo qaadanaya seef af badan dadka magaalada joogay ama reer webi kabaar ayaa isugu imaanaya waxa nebigu uu samaynayo iyagoo la yaaban marka hore garka ayuu iska xiidrayaa ninka wadaadka ah ma ahayn inuu garka iska xiidho waana shay cajiib ah oo waxay soo jiidanaysaa dareenka dadka weliba wuxuu samaynayaa oo kale qaar ka mid ah tinta ayuu miisaamayaa oo wuxuu u qaybinayaa saddex dalool oo dalool baa magaalada lagu gubayaa daloolna seef baa lala dhacayaa daloolka kalena magaalada dibaddeeda ayaa lagu firdhinayaa daloolna guntiga ayuu ku xidhanayaa oo isla daloolkaas ayuu qaar ka soo qaadayaa oo dab buu ku gubayaa waxyaabahaas oo dhan macaani bay leeyihiin haddaba waxaana weeye in qaarkood kuwa magaalada ku haray magaalada lagu dhex gubi doono kuwana seef ay ku le'an doonaan kuwana ay kala firdhi doonaan oo qaarkoodna ay baabbi'i doonaan hase yeeshee waxaa magaalada ku soo laabanaya daloolka guntigiisa ku jira sidaad arkaysaan yexisqeel tusaale ayuu wax ku barayaa reer banu israa'iilkii degganaa magaalada baabiloon oo weliba waxyaabaha uu samaynayo waa waxyaabo dareenkooda soo jiidanaya waxaanay garanayaan waxa uu samaynayo nebigu inay macaani ka dambeeya leeyihiin haddaan intaasi ku ekayno waxbariddeenni caawa ee aynu ka soo qaadannay kitaabkii xisqeel oo habeennadanba aynu ku jirnay ayaa weli fari ay ka qodneen oo wuu soconayaa habeen dambe ayaannu dhegaystayaal horay idinku sii wadi doonnaa waxbariddan
adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin